bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo toga herar oo aad ka dhegeysan karayso boggan ku leenahay internetka ee ww togaherar com dhegeystayaal waxaa idinku soo dhowaataan barnaamij aanu idinka diyaarinay aas ballaadhan oo maanta loo sameeyey afar iyo afartan marxuum oo laga soo saaray xabaalo wadareedkii lagu aasay sanadii kun sagaal boqol afariyo sideetankii kadib markii dowladdii maxamed siyaad barre ay xasuuq ba-an u geysatay shacbiga rayidka ah ee reer somalilan wakhtigaasi afar iyo afartanka ruux ee maanta aaska ballaadhan loogu sameeyey xabaalaha masallaha ee koonfurta magaalada hargeysa ayaa waxaa aaskaasi kasoo galay mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan mudane maxamed biixi yoonisa wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka sacad cali shire wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan sheekh khaliil sheekh axmed iyo weliba wasiirka cadaaladda xuseen axmed caydiide waxaa isaguna aaskaasi kasoo qayb galay gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiya muuse biixi cabdi iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan oo ka socotay xisbiyada mucaaridka ah waxaa iyaguna madashaasi ku sugnaa aqoon-yahano kala duwan taariikhyahano oo uu ka mid ahaa booba yuusuf tacaale haddaba aaska maanta loo sameeyey afar iyo afartanka ruux ee laga soo saaray xabaalo wadareedkii lagu aasay sanadii kun sagaal boqol afariyo sideetankii markii xasuuqa ba-an kaligitariskii maxamed siyaad barre uu xasuuqa u geystay dadka rayidka ah ee aan waxba geysan haddaba dhegeystayaal waxaan idiinsoo gudbinaynaa hadaladii halkaasi ay ka jeediyeen mas-uuliyiintii kala duwaneed ee kasoo qayb gashay aaskaasi ee dhegeysi haboon
iyo dadkii ka soo qayb galay halgankii hubaysnaa ee duuxoraynta qaran ee ayasanam horseed ku ahayd naxariistii janno ilaahay hakabo dadkan in ka mid ah waa inihii laga soo qabqabtay afariyo sideetankii gudagalka yasanam markii lasoo qabtay dadna miigaasaa laga soo qabtay dadna yasanam bay ahaayeen oo mujaahidiintii bay ka mid ahaayeen dabeedna markii lasoo qabqabtay baa halkan la keenay oo lagu laayey sidaasaa maanta loo soo faqay dabeedna qaybo badan oo caalami ah ayaa ka soo qayb galay oo gowjoog u ah saasaa maanta loo aasayaa naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo waa uun waxay tahay inaynu ku cibro qaadanno ku talaxtagga iyo ka sheekaynta wixii dhacay waxaa ka muhiimsan inaynu u qaadanno inay noqdaan waxaasi waxaynu ku cibro qaadanno inay waxaasi noqdaan wax aanay suurtagal noqonin ilaahay baa talada hayaa tiisa ayay noqotaaye laakiin tiin aanay ummadda dib ugu dhicin dadkani waxay ku dhinteen dawlad ku qadhaabanaysay magaca soomaaliyeed oo aan loo aanaynayn inuu reer ahaa laakiin tii loo aanaynayo reeraha soomaaliyeedoo dhammi inay ka tirsanaayeen dabadeedna iyadoo magaca dawladada adeegsanaysa dadka ku leynaysay in nidaamkeeda laga soo hor jeedo sidaasaan qolan loogu nisbaynayn laakiin tii nidaam loo dhan yahay oo laga wada qayb galay ayuu ahaa dadkuna inay aragtida caynkaasa qaataan weeye taasina inay dib halkan uga dhacdo ama ay dad soomaaliyeedoo dambe ku dhacdo ama ay bulshooyinka faraha badan leh adduunka deggan ay ku dhacdo ma aha sidaasaa loo baahan yahay in loo feejignaado inay cadaalad ijtimaaciya jirto in dawladnimada la wada yeesho in wax walba la wada yeesho in tala wadaag sinaan iyo cadaalad ay dadka iyo ummaduhu ku wada noolaadaan dawladdooda la heshiiyaan heshiis la ahaadaan dawladdu ay dadkeeda la heshiiso waa intaa inta looga jeedaa inay duruusi noo noqdaan waxani oo aynaan ilowshiyo dhowaanin oo aynaan mar dambe u soo taagnaanin ama aanay ubadkeennu u soo taagnaanin tanoo kale ku dhacda sidaas ayay tahay inaynu duruustaa u qaadanno aynu baranno iyagana ugu soo ducayno innaguna aynu ka shaqayno sidii aynu xeerarkeenna iyo wadajirkeenna iyo midnimadeenna u ilaashan lahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun anoo ku hadlaya afka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacid waxaan ka maantaasi lagu diray ehelkii qaraabadii maanta xabaalo wadareedkan afariyo afartan qof ee lagu maanta halkan lagu aasayo ee xabaalahoodii halkan lagu soo bandhigay taasayna tusaysaa xasuuqii iyo dilkii iyo dhacii iyo barakicii shacbi reer somalilan ay u geysatay dowladdii muxuu ahaayey maxamed siyaad barre ee shacbigan iyo dadkanna ay habinka dheer ay u soo horeen naf iyo maalba leh runtii waxa weeyaan dhacdo naxdin leh oo tiiraanyan leh oo u baahan in dadkeena iyo shacbigeenu mar kasta ay muxuu ahaayey qalbigiinayda ku hayaan muxuu ahaayey wixii shacbigan u geystayna aanay dheeldheel u iloobin oo ay ka feejignaadaan waxayna tusisaa maalmihii xasuuqa maalmihii dadka labada iyo afar afarta iyo toban tobanka iyo labaatan labaatankiinta laisku xidhi jiray sida bareerhka ah ee harhka cad loo toogan jiray ee la xasuuqi jiray bayna tusisaa marka runtii waa wax laga naxo oo shacbiganna oo uu soo maray shacbi reer somalilanna waxaan soo jeedinayaa inay midnimadooda iyo wadajirkooda ay ilaashtaan wixii soo marayna ay ka feejignaadaan inay mar dambe
soddon sano kadib waxaan isagu helan in maanta ay helaan xaq ka mid a xuquuqdoodii xaqaasoo runtii xaq qof kastoo muslim lahaa ay ka mid ahayd in la kafno in la maydho in lagu tukado in la maamuso intaa hore ma haysan waxba lumeelo imika la samayn kari maayo oo meedhist ma heli karayaan laakiin xaq waxay u heleen maanta nasiib ilaahay u siiyey subxaanahu watacaala in aynu kafanno kelikeli qaasno ku tukanno intiina ilahay waxaan uga baryaya subxana watacaala inuu dembi dhaaf uga dhigo naxariistiisa ballaanagu siiyo innakana samir iyo iimaan allah inaga siiyo cid kastoo joogto oo maaragtay dee muxuu ahaayey goob joogana ilaahay subxana watacaala xasanaad iyo ajar uu ka siiyo ilaahay subxana watacaala waxaanu ka baryaynaa inuu naga dhowro innaka iyo cid kastoo islaamaba in noocan oo kale iyo xasuuqan oo kale uu ka dhowro oo aan la geysanin islaamku runtii aada iyo aad ayuu uga hortegey uu ilaaliyey xormi qofka biniaadmigaah in xaq wuxuu qofka biniaadmiga u leeyahay haddii xitaa uu dembi galo in dembigaa lagu caddeeyo maxkamadka maxkamad ku caddayso dabeetana wuxuu geysto lagu qaado laakiin sisa noocan oo kale ah aynu ogeyn aragnayna ee ahayd si aan kala soc lahayn oo maxaan kala aan lahayn dadnimo iyo bili'aadminimo aan lahayn in dad noocaasoo kale loo baabiyo loo laayo oo loo xasuuqo waxaa diinta ay kasoo horjeedo sidaa darteed innagu maanta waxaynu halkan isugu nimi oo aynu muujinaynaa in waxaasuu ahaa fal maaragtay runtii ka baxsan bili-aadanimada oo runtii ay geysteen dad iyagu loo arkayey markaa una muuqday cadaawad gaar ah oo runtii aan lahayn ixtiraam inay maaragtay u geysteen qaabka iyo falka faldambiyeedkaas anu arkayno ilaahayna subxana watacaala way la hortageen maanta qolfoofkayada iyo lafaha ixtiraamna inu aansaynona dunuubtoodii iyo dembigoodii wuxuu ku wareegay marka horeba ciddii geysatay falkaa ah dilka bareerhka ah ee aan kala soo calanayn waa ku wareegay iyagu ka wareegay ilaahay subxana watacaala waxaanu uga baryaynaa kuwan iyo inta kale aan ogeyn ee qarsoon ee meelo fara badan noocan oo kale ah ku aasanna in ilaahay subxana watacaala iyagana dembiga dhaaf aynu ga baryaynaa innagana samir saadiq alle naga siiyo aynu ka baryaynaa dadkeennana ilaahay subxana watacaala ka dhowro waxaanoo kale inay ku dhacaan mar dambe innaguna aynu iska ilaalino ilaahayna ka baryno subxana watacaala inuu naga dhowro innaka iyo qarinimadeena ilaahay noo sugo wasala allahuma wasallam ala sayyidina maxamed alxamdu lillahi rabbil
bismillaahi sida uu guddoomiyaha yidhi iyo sheekhu wasiirku waxaana nana aaminsannahay in aad iyo aad xasuuq fool xumi ummadda ugu dhacay ilaahayna dadka maanta aynu dul taaganaynu ku tukannay sannada ha ka waraabiyo ilaahay waxaanuu baryaynaa xuquuqdii ay lahaayeenoo maanta qaarkood la gutay inuu ilaahay inaga jazaay siiyo sidaa ay labadii qofka iga horreeyey ee uga hadleenna dadkii dembigaa iyo falkaa geystay in maxkamad la geeyaa waa waajib oo maanta suuqa iska tallaabsanaya dadkii inaga dhintay ee la xasuuqay ee dhibaatada loo geeyana in la ogsoonaado dadkaasi in si gaara sidaa uu guddoomiyu u sheegay loo dilay loo xasuuqay lagu sameeyey maas kilgisiyagoo isku wada xidhxidhan la toogtay inaynu meelaha kale ee looga baahan yahay inaynu baadhana aynu baadhno in xafiiska maanta u furan hawshaa in la taageero in dowladdu gebiahaan aynuga soo wada jeedsano inay xuquuqda ay leeyahay xafiiskaas iyo raadinta dadkii dembigaa galay iyo maxkamadgeyntoodu iyo dadkaas sidii loo wada baari lahaa aynu faligeed qabanno intaasaan kusoo gebagabeynaya mahadsantii
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين marka hore maanta afar iyo afartankaa qof ee aynu halkaa ku aasayno ee laga soo saaray xabaalaha xasuuqa allah u naxariisto dembi may gelin dad uun loo aaneeyey qabiilka ay yihiin loo laayey unbay ahaayeen taasay u dhinteeno marka hore ilaahay u naxariisto hawshaa maanta halkaa aynu ka wadnaa runtii dee markii u horraysay aynu xabaalaha suuq dib u aasnana ma aha markii u dambeeyana noqon maayaan barnaamij dheer oo socon doona waa xabaalaha xasuuq oo magaalo wal oo somalilan ku taalla intooda badan ku aasan oo wada calaamadsan oo hore la wada ogyahay badidood ayay noqonaysaa in sidaa aynu kuwa maanta u aasayna dib loo aaso dadkaas waxay ku aasan yihiin meelo aanay runtii ku habboonayn sida dariiqyada guryaha beeraha maxaanku rahdaa meelo badan oo aan loogu talagelin inay ku aasnaadaan ayay ku aasan yihiin qaab aan loogu talagelin inay u aasnaadaan bay u aasan yihiin waa hawshayna sugaysay ka mid tahay dadkaa dhammaantood inay helaan dib u aasid maamuus leh inay helaan arrinta kale ku jirta waxa weeye xabaalahan waxaa imaka dib u soo wadisteeda gacanta ku hayaa dad khubaro caalami ah oo somalilan aan ahayne caalamiyahoo arrimihiina gaaray iyo ciddii dalkan dhibta u geystayba ka dhexdhexaada waa riboodh lagu qanci karo khubaradii wax ka soo qudday xabaalaha kambodia xabaalaha suuqyadii kambodia ka dhacay ama kosofa ka dhacay ama ruwanda iyo burundi ka dhacay dadkii arrimaha ka soo shaqeeyey baa kuwana gacanta ku haya marka haddii aan laydhaha riboorhka ay qoraan ee arrintaa ay ka soo saaraan wuxuu noqonayaa riboodh dhexdhexaada oo la rumaysan karo laguna qanci karo oo la raaci karo taasi waxay tallaabo u tahay xagga hore loo qaaday cadaaladii aynu u tabaynay inay ka maqan tahay dadka sidaa foosha xun loo laayay cadaaladaynugu filayna inay ka maqan tahay bay tallaabo hore loo qaaday u tahay kol haddii riboorhkoodii iyo warbixinahoodii iyo sababtay u dhinteen iyo goorta ay dhinteen iyo sida loo aasay iyo sida calaamadaha loogu tegay intuba riboorh rasmi oo
wallaahi dee horta wax badan oo la yidhaahdaa ma halin halkan waa guddoomiyihii waxaan ahay guddidan baarista xasuuqa qadar baa la yidhaahdaa halkan waxay noo ahaa qalfoof aannu ka soo saarnay saddex xabaalood oo saddex iyo toban iyo koob iyo toban iyo lix siddeed iyo soddon iyo iyo lix afar iyo afartanka xabaalood baa imika halkan aanu afar iyo afartan qof lafahoodii ayaa inta inoo yaalla hadda oo xabaalihiina u qodan yihiin oo haddii aan la yidhaah aanu imika dhowaan ku rudi doonnaa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa xabaalaha wadareedkaa ee aannu calaamadinnay inaanay duldegin midhkaa waannu ka codsanaynaa siiba ree argeysa waxaa kale oo aannu dadweynaha ka codsanaynaa ciddii wax ka ogayd wax dhacay oo ku saabsan xasuuqaa ama warka haysa ama ka badbaaday iyaguna inay nala soo xidhiidhaan sida ugu dhaqsaa badan leh oo xafiiska ay noogu yimaadaan wax badan oo kale aynu halkan ka nidhaahnaa ma jiraan ilaahay ha u naxariisto marxuumiintan aynu halkan ugu tukannay aynu ugu ducaynay ee aynu ku aasayno asalaamu calaykum intaasna dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka aanu idiinka diyaarinay aas loo sameeyey afar iyo afartan marxuum oo laga soo saaray xabaalaha badhka ee magaalada hargeysa oo maanta aas ballaadhan loogu sameeyey xabaalaha masallaha ee koonfurta magaalada hargeysa intaynu barnaamijka mid lamida dib kulmi doono dhankayga waxaan isku dhaafay aniguah maxamed cabdilaahi warsame assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu